nisaaiya intii jaari ahayd baaba gooni lagugu soocayay xaarisana waa ismiga laga soocayo marka halkan aswad ibn اlcalaa ibni jaariyata weeye athaqafiyo xaarisa waa ka uu leeyahay markan intan xifdido wixii kale xaarisa kuma keen mise wax kale ima hadhin maxamed bna khazimin laa tuhmili laa tuhmil ha ihmaalinin oo dhibicda ha ka dayn moxamed bna khazimin ninka moxamed ibnu khazim la yidhaho waalidkii oo khadu waxa weeyaan waa khada me waa ihmaalka wuxuu u wadaa uu leeyahay dhibic la-aan ha ku aqrin ha ku dabdin waa xarafka khada ee dhibic u yeelo khazim dheh moxamed ibnu khazim taas ka dambe wax kale aynoo bilaabni intan muxuu inoo sheegayaa sheekhu raximah llahu tacaala iyadna ismi asmaadii mutelifkiiyo mukhtalifka kaba mid ah oo kutubtii saddexda ahaydna uu inooguba sheegayo bal saxiixeyn baanay dee umuurahan isaga badnaanayaan marka waxa weeye labada ismihuu sheekhu doonayo inuu inoo kala saaro halkan inoo kala dabdiyo waa khaazim iyo xaazim eg khaazim iyo xaazim waxay ku kala duwan yihiin waa khada iyo xada inta kale waa iskaga mid xaazim iyo khaazim ama kunyaha noqdeen ama magacaba noqdeen marka maxaa dee jira wax khaazim la yidhaah oo kutubtaa inoogu sugan ninkan keliyaa jira nin labaadba maba jiro khaazim wax la yidhaah oo kutubtaa inoogu sugan nin keliyaa jiro ninkana waa dee ninkaa macruufkii aada u shahiirka ahaa kunyadiisan abu mucaawiyana aada uguba shuhroobay waana nin dhala buu ahaa waana nin dee marka la eego raggii ruwaadda ahaa maaha dee raawi-una waa nin caalimo weeye oo bal markaa asxaabtii acmashna raggoodii uguba itqaanka badnaa kaba mid ah ninkaas magaciisa waxaa la yidhaah ama magaca aabihii khaazim baa la yidhaah isaga wax alla wixii ka soo hadhay oo dhan ee kutubtaa kuugu sugani waa xaazim ama magac ha noqdeen ama kunya haba noqdeen jariir ibnu xaazim abu xaazim alacraj adugu bal markaa waxa weeye adugu way badan yihiin ba dee taas ma imaka mase way badan yihiin wixii adugu kutubtaa ku sugan ee magaca aan khaazim ahayn maxamed ibnu khaazim ahaynba waa xaazim intaa ku dabdiso ninkaasun khaazim kaogo ninkaa markaad aragto abu mucaawiya ama maxamedka haddii kitaabka xataa khaazimka xaazimkaaga qoro ogo waa khaazime wixi aan inta ahayna xaazim ku dabdiso bes intaasa shadrigan wax kale maha waa shadri dhan weeye ka dambe kuma xidhnaan laa tuhmil adugu weeye shaksigan ninkan daalibka xadiiska ahw ha ihmaalin ihmaalkuna khada ayuu ku imanayaa ujeedadu dhibicda ha ka tuurin weeye oo dhibic la-aan ha u aqrin dhibic la-aan ha u qorin moxamed ibni khazimin oo waalida moxamed ibni khazim moxamed ibni khazim aabihii ee isaga khaazim leh wixii ka soo hadhayna xaazim leh halkaa ku dhaaf kaas ahmil imaka kan ihmaali oo ujeedadu dhibic ha u yeelin waalida ribciyin ribci ninka la yidhaaho ee taabiciga ahaa ee taabiciintii waaweyneed ka mid ahaa caabidkaa isagiiyo walaalihiiba ay cubaada ahaayeen iyo sulaxada ninkaas isaga waalidkii ihmaaliyo dhibic ha u yeelin xirash iska rafciso mubtadana isaga qadaro wahuwa waalidkaasi xiraashun xiraash weeye oo ninkaa magaciisa waxaa la yidhaha mawasmuhu xiraashun xiraash baa magaciisa la yidhaahaaye isaga xadhiisa ihmaaliyo dhibic ha u yeelin oo wuxuu leeyahay halkanna waxaa jira oo kutubta inoogu sugan xiraash baa inoogu sugan waxaa kaloo inoogu sugan khiraash oo waa magaca kale ee kan qaabilaya xiraash waa nin keliya wax xiraash la yidhaahaa waa nin keliyo waa ninkaa taabicigee weyn aabihii oo kolley aabihii riwaayo ma lahay dee inankiisii baa riwaayaadkii leh ribciyu bnu xiraash kaas baa wax xiraash la yidhaah jira wixii kale dee isaga walaalihiina rabiic iyo mascuud iyo iyaguna waa dee kolley dabdigooda laakiin dee kitaabka waxay inoogu sugnaa buu sheegi kutubta wixii aan kaa ahayn ee dabdigaa ku aragto khiraash baad odhan oo isaa bal markaa khiraash oo inta kale saasaad oo shaabnu khiraash iyo kuwa kale aduu bal khidaashna waa jiraayeen laakiin waxay leeyihin dee kuwan ra'dii iyo wixii waa isla mid xiraash khiraash halkanay isku shabahayn khidaash iyo khiraash daalka iyo ra'du way yar kala duwan yihiin oo sidaasaanay barhkood ama dahabi ay yidhaaheen iskuma darsamayaan oo aanay uguba soo darin ibnu salaax iyo walow dee ragga qaarkood ibnu makuula iyo ay kuba soo dareen markaa khidaasho in khaalid ibnu khidaash la yidhaha baa saxiixa muslim kuba sugan bal markaa in haddaba ahmil ihmaali oo dhibic how yeelin waalida ribciyan ribci waalidkii xiraashun wahwa waalidkaa ribcina xiraashun xiraash weeye kolley mana nusqaynka madka barhkood xiraashinna way dhacdeen kada xariizu raxabi wakunyatu qad culliqat wabnu xudayrin ciddatu wuxuu ihi kadaa saas oo kale waxaa bimacnaa saa dee xadaas xiraash ku sugan ama ribci waalidkii ku sugan ba loo ihmaaliyey waxaa loo ihmaalinayaa saa taa kula mida xagga ihmaalka xariisun ninka xariis la yidhaaho ee alraxabiyo raxabo loo nisbeeyey ninkaas baa waxa weeyaan isaguna xiraash la mid ah xagga ihmaalka wa kunyatun kunyo oo licabdillaahi bni xusaynin nin cabdillaahi bni xuseyn la yidhaah u sugnaatayna iyaduna xariis weeye oo markaa ninkaa maxaa la yidhaahaa abuu xariis qad culliqat ninkaasoo qad culliqat la tacliiqiyey riwaayatuhu riwaayadiisa saxiixa bukhaari iyadoo mucallaqa ay timi wabnu xudayrin ama ina xudayr cidda lagu magacaabo ama xudayr ismigaasi weliba abna ciddatun tiro weeyo jamaaco dhama la yidhaaho dee xudayr magacoodaas ama magacaa dee waxa weeyaan aabahood uu noqonayaana walow ay tii hore ka duwantao xaggii ishtibaahu uu yaryahay markaa waa jiraan halkani muxuu sheekhu raximah allahu tacaala inoogu kala saarayaa tii waan soo aragnay imika xiraash iyo khiraash bal taas waan soo kala saarnay ama uu inoo soo kala saaray waanay kooban yihiinba dhibyaraan baad ku xifdiyi kartaa maxaa iyadana halkan jira waa xariis magacaas iyo magaca aadee siisaas oo kale ku imanaya dabdigiisa jariir waa jariir eg waxay dee kana waa xariis kana waa jariir labadaas ayaa uu doonayaa inuu inoo kala saaro bal xudayr haddii lasoo raaciyana waabay shabihi kartaay laakiin waa daal halkii ra-da ishtibaahuna waa yaryo barhkood sidaasaanay ugu soo darin halkan bal markaa weeye waana kan gaar ahaan iyo saaray ibnu xudayr cidda aduu bal iyagoon magacyadii aanu inoo sheegino waayo wuxuu leeyahy ishtibaah weyne ma jiro haddaba markaa maxaad ku dabdinaysaa nin la yidhaahaa xariis waxa weeyaan bal xariiskii intii jirtay buu kuu sheegayaa markaa sheekhu kuu sheegay ee xariis waxa weeye nin la yidhaha xariis ibnu cusmaan kollay matingana dee waxaan filayaa mooye ciddii nii baraarugsanayd alraxabiyu baa naqliya waxaa laga yaabaana inay jim idiin taalo dee jimku ma jiro xagga hoosena jimkun baa dhacday ee jimku ma jiree waa alraxabiyu nisbadu oo waana meel raxabo jilib la odhanayo reer ximyar kamid ah raxabo la odhanayay maaha raxabadii koofe masjidka raxabadiisi iyo daaradiisii halkii waxay la odhanaya waa raxabo reer la yidhaaho oo ximyar kaba mida ayay nisbadu too loo nisbeeyey ee waa alraxabiyu alrajabiyu maha horta marka ninka xariis la yidhaaho nisbadiisiina oo ibnu cusmaan baa la yidhaah bukhaari saxiixiisu ku sugan yahay ninkaa xariis baa la yidhahyo xadiisa waa la ihmaalinayaa kada waa saa xiraash loo ihmaaliyaa loo ihmaalinba way ujeedadu ahayda waxaa kaloo soo raacaya abuu xariis nin kuyadiisu ay tahay oo magaciisa cabdullaahi ibnu xusein la yidhaaho sijisataan meel la odhanayay qaadi kaba ahaa oo bukhaari riwaayo mucallaqa ka wariyey macnaa xadiidkii kolley nucmaan ibnu bashiire aabihii wixii uu siiyey riwaayaadkiisiba ay mid mucallaqa ayaa adigu xadiidka aakhirkiisay dhacday oo mucallaq macnaa ujeedada riwaayo kale kuma laha kitaabkii muslimna riwaayo kuma laha ee bukhaari baa riwaayada mucallaqa ayay markaas ayaa adigu ay ugu sugan tahay marka cabdullahi ibnu xusein baa la yidhaha laakiin kunyadiisa abuu xariis ah oo dee kitaabkana abuu xariis bay uba timi halkaas markaa uu tacliiqa kaba warinayay bal labadaas maxaa la odhanayaa oo dabdigiisu yahay waa xariis midna waa ismi midna waa kunyo iyaguo xa'dooda waad ihmaalin xarafka u dambeeyaana za-bay noqon wixii labadaa ka soo hadhay oo dhan ee kutubtii kuba sugnaa hadee jariir ibnu cabdillaahi saxaabigii iyo waa jariir wixii kale markaas waxaa ku dhow iyadna tarjamadan oo dee shabaha iyaba haba la yidhaaho irtibaas kuma weynee xudayr magacaas ah marka waa dhowro cimraan ibnu xudayr muslim buu kitaabkiisa ku sugan yahay zayd iyo ziyaad ziyaad baana idiin taalla waa sadarka ugu dambeeya xagga sharaxa ka ka sarreeya uun ziyaad baa dhiga laakiin waa ziyaade zayd iyo ziyaadna oo dikri kule maqaazi oo saxiixa bukhaariya iyagana ilmo xudayr baa la idhaha zayd ibnu xudayr iyo ziyaad ibnu xudayr waa ziyaad cimraan ibnu xudayrna muslim saxiixiisuu dhacay bal markaa waa kuwa uu sheegayu leeyahy waa cidda tiro xudayr la yidhaahna way jirtaa tiradiina waan sii tirin buu leeyaho mmaan maan magacaabin buu leeyahy raggii oo sababta ishtibaahooda ayaa yar fogoo dee xudayr iyo xariis wuxuu leeyahy daalkan yaraado waay dee dhigaal ahaan bay ku yar kala duwaynay ku kala soocan yihin oo markaa ishtibaahi ma jiro bal intaas weeye waxay la tahayna waa dee way umuuru way cadin marka wuxuu leeyahay kada waxasan oo kalea xiraash oo xadiisa la ihmaalinayaa oo xadii muhmalada ahayd lagu dabdin xariiso marka markaan wasanka aqriyayno tanwiinta waa laga tegayaa daruuro wasan baa keenaysa kada xariizu raxabi wa kunyatu laakiin imanka xariizun baan odhanayaa waxaa la mid ah xiraash xagga ihmaalka xadiisa xariisun baa lamid ah alraxabiyu ee reer raxaba loo nisbeeyo ama reerka ka dhashay wa kunyatu iyo wa kunyatun kunyo oo licabdillaahi bni xusein u sugnaatay taasoo qad culliqat la tacaamadee qad culliqat la tacliiqiyey riwaayatu riwaayadiisa na saxiixa bukhaari iyadoo mucallaqa ay ku sugan tahay ayaa iyadnoo ninka cabdillahi bni xuseine riwaayadiisa mucallaqe ay meesha inoo aan tilmaamay ay kuga jirto kunyadiisa abu xariis baa la yidhaah haddaba wabnu xudayrin ina xudayrna ciddatun jamaaco weeyo dee waa saddexdaa aan magacownay laakiin ishtibaahooda uu yaryahay marka la eego xagga inay ismi asmaada hore ay shabahaan xudaynun acjimhu abu saasana waftax abaa xasiinina ay cusmaana xudaynun xudayn acjimhu dhibic u yeelo daadkiisa oo xudayn leh abu saasana wahuwa isaguna abu saasana waa ninkii laqabkiisu ahaa kunyadiisu waa abu muxamede abu saasana wey waftax kordhow abaa xasiinin abaa xasiin markaa kordhow ay cuhmaana waa cuhmaan waxa weeyaan ahaa wey oo waxa weeye iyadaa xasiin aabihii waana cuhmaan eh kaasna waxa weeye marka abaa xasiinin iyadna kordhow ay cusmaan ee cusmaan ah bal shadriga aynoo dambeeya ka dambeeya ka hore maxay markaas ay noqonaysaa xudayn iyo xuseyn labadaas xaggii dhigaalkii waa iskaga mid markaan eegno dhibicdan aynaan eegin daadkii aynaan eegin sibay u wada qormayaan marka qoro dhawaaqii bay ku kala duwan yihin oo midna waa daad midna waa saad labadaasi ku kala duwan yihin kutubtii saddexda ahaydna haddaba umuura way dhaceen magacyadan ah wuxuu sheekhu marka ayna leeyahay xubayn ismi keliyaa jira waxaana weeye ninka laqabkiisu ahaa abu saasaan oo xubayn ibnulmundir laydhaah waa taabici weyn ah oo muslim isaga wuxuu markaa ka wariyey ninkaas baa jira oo nin labaad oo xubayn layidhaahba bal ruwaadda laguma garanayuu leeyahay oo dee suyuud maba aha kamuu dhiginba kutubtan kumuu koobinbe waana hadalkii dee mizi ayuu naadminaya walaysa fi ruwaati min xubaynin ilaa abu saasana can yaqiini buu yidhaahba ruwaadaba guud ahaan ruwaat lcilm kuma sugna wax xudayn laydhaha ama abu xudayn xudayn layidhaahba dee abu saasaan mooyaane ninkaas baa wax xudayn layidhaaha jira adigoon xataa kutubtii ku kooban saddexda ahayd waxaa isaga ka soo hadho o dhan ee suurada ale maxay noqon xusein bay noqone laakiin ismi kalea soo raacaya xusein waxaa isna jira xasiin baa jira oo markaa waxay asmaadii laynoo kala saarayay noqon xudayn iyo xasiin iyo xusein xudayn waa nin keliya waa abu saasaan xasiinna isna waa nin keliya oo waa ninkan uu shadriga dambe inoo sheego waa abu xasiin cusmaan ibnu caasim oo xadiidkiisu saxiixayn uu kuba sugan yahay isagana kunyadiisu waa xasiin baa la idhaah wixii intaa ka soo hadhay maxay noqon xuseyn bay noqon sida cimraan ibnu xuseyn iyo saxaabigaasi iyo amsaashii taasay noqon bal markaa eeg saddexaa kala hayso xudayn bal kutubtan saddexaa iyo keyrkoodba waxaa jira abu saafan xudayn ibnu mundir nin kale ma jiro in xasiinna waxaa jira kutubtii saddexayd hoos ugu dhaadhacya oo ku khaas yeelo in dee ninkaa la idhaaho cusmaan la yidhaaha magaciisu cusmaan ibnu caasim baa la yidhaha alasadi marka alasi oo isagu kunyadiisu ay tahay abu xasiin wixii aan labada ahayna maxay noqonaya kutubta kuugu sugnaa xuseyn bay noqon iyadoo la tafsiirinayo saadna ay tahay intaa weeye waa in kooban iska fi xifdi unu hagaagu xifdi marka wuxuu ihi xudaynun markay wasan ahaan kollay hamsadan acjimhu iyo hamsada ayda la socota labadaba dee tarsiil ama naqlid xarakadoodii la naqliyo taa dariji iyo hamsatu wasli ay isugu bedelaan ayaa meeshii imanaya waa wasankowna mar kale uma baahmide haddaba xudaynun xudayn acjimhu dhibic u yeel oo daadkiisa dhibic u yeel abu saasana wahuwa isaguna ama walaqabu abu saasana wey waxay leeyihin waa laqabe magaciisa kunyadiisa waaba abu muxamedi waftax koordhow abaa xasiinin ninkaa kunyadiisu tay abaa xasiin xadhiisa waa xa-ahu weeye xadiisa iyada kordhow oo fatxo u yeel oo fatxo u yeel ay cusmaana ah abaa xasiinkani cusmaan ninkaa la yidhaho waa cusmaan ibnu caasim ninkaa la yidhaahe kunyadiisan abu xasiin baa la yidhaahe xadeeda kordhow wixii labadaa ka soo hadhayna xuseyn dheh halkaasna intaasaan kuba dhaafaynaayo waa umuuro inooga baahanuun inaan fahmno aan dabdinona markaas kadaka xabanu bnu munqidin waman waladahu wabnu hilaalin wakfiran ibna cadiyata mac bni muusa waman ramaa sacdan fanaala buusa wuxuu ihi sheekhu raximah llahu tacaala kadak waxaa sidaas oo kale ah oo xadiisa waftax abaa xasiin baa kugu dambeysay waftaxaa abaa xasiin bay ahayd abaa xasiin xadiisii fatxisa fatxiba ayd kordho soo maahayn haddaba kadaka sidaas oo kale saad abaa xasiin xadiisii u fadxisay waxaa kaloo isagii lamid ah oo fii fatxilxaadi kula mid ah kula mid ah xabaan ibnu munqidin ninka xabaan ibnu munqid la yidhaha dikriga kule muwadaca malik kaas baa waxa weeye iyada xadiisa isna la fadxin oo xabaan baa la odhan xabaan kaas iyo waman waladahu ciddii uu dhalay oo ujeedadu waa dad dhowra oo awlaadiisii kaba mid ah ayaa kutubtii ku sugan kutubtan kuba sugan isagu waaba kanuu muwadaca buu dikri ku leeyahay inan uu dhalayoo waasic ibnu xabaan ibnu munqid la yidhaahana bukhaari iyo muslim iyo muwadacba waa ku sugan yahay midkaasi sii dhalay oo xabaan ibnu waasic ibnu xabaan la yidhaahno muslim buu kitaabkiisa ku sugan yahay nin kale oo isaguna dee uu awow u noqonayo oo laakiin ninkan dambe ay ilmaadeeriyiin oo maxamed ibnu yaxya ibnu xabaan la yidhaahna bukhaari iyo muslimba iyo muwadaba xadiidkiisu waa ku badan yahi oo waa ku sugan yahay saddexaa kale ayaa inoo soo baxaysa haddaba kuwaasaanu u wadaa waman waladahu oo imika kole sharaxa markaa aqriyaysaana mar uu nin dee saddexoodii magacaabin buu wahuwa lmuraadu kii ugu dambeeyey yihi kollay nooxa daahira wahum lmuraaduya bal markaa saddexdaas baa uu dhalay haddaba xabaan ibnu munqid iyo qolooyinka qoyskiisa ahaa ee isaga awlaadiisii ah miduu dhalay iyo miduu sii dhalayba kuwaa waxaad odhan xabaan baad odhan xabaan ku dabdi xabaan ku dabdiyo xada fadxi taasi waa mid marka waksiran waxaad hoos dhowdaa ibna cadiyata ina cadiya oo markuu ninku aabihii cadiyayay kaa xibaan ibnu cadiyaa la yidhaahayo hoos dhow oo mac bni muuse ina muuse maciya xibaan isna ibnu muuse nin kaloo la yidhaha markuu ina muuse yahayna kaasna waxa weeyaan maya waxa weye mid baan ka boodiy waman waladow iyo wabnu hilaalin ina hilaal oo isna xabaan ibnu hilaal ninka la yidhaaho waana nin kutubtaa kusoo noqnoqda kol isagoo aabihiisan oo kale loogu nisbeeyu yimaadaa in badanna wuxuu yimaadaa isagoo xabaan keliya ah kale waxay ku dabdiyaana kol hadduu ninku sheekhyada bukhaari u sheekh ahaa oonu isagoo mansuuba aanu mansuub aanu ahayn u keligii yimaado ina hilaalkan weeye waa xagga hoosena kolley dabditaa ka duwan way idinku sugan yaho sheekhadiis hadduu shuclo ka warinaya ama wahb uu ka warinaya ama hamaam ama abaan ama taas waa wada ina hilaal ee bal dabdigaasna waa jiraayo kol hadduu sheekhada hadda dee mid inoo dambeeyaaba sheekhyadooda sheekhuba u noqon laakiin sanadku kala duwan kol hadduu sheekhyadooda sheekhood yahay oo maaha sheekhadii bukhaariyo muslim ayuu u sheekh yahay isagoo mansuubana ma imane keligii buu yahay oo magacii waa keligii un inay hilaalku noqdaan haddaba ibnu hilaal marka adag waxaad noqotaa un waa qoyskaa keliya xabaan ibnu muqid iyo dadkii isaga safiirkiisa ahaa iyo ina hilaal xabaan dheh maxaa ka duwan xibaan ee waksiran hoos dhow oo ibnu cadiyata ina cadiye hoos dhow oo xibaan ibnu cadiya dheh maca bni muusa ina muuse maci isaga oo isna xibaan ibnu muusa iyo wamankii ramaa leebka ku ganay sacdan sacad ibnu mucaad leebka kusoo ganay maalintii khandaq oo fanaala markaa gaadhay bu'san bu'sanna waa bu'san waa cadaab daran mutay dee waaba gaalnimadiina waa kuba dhintay oo ina cariqa la odhanaya xibaan ibnulcariqa cariqana waa hooyadii laqabkeed magaceedna sharxuu idinku sugan yahay iyo waxaa cariqo loogu magacaabay bal ninkaasoo isagu dikri buu ku leeyahay siyaarta iyo markaa dee adigu halkaa dee saxiixana waa ku leeyahay qaswada khandaq dikri isagaana markuu leebkii kusoo ganay wuu yihi khudha wa ana bnu lcariqa bal ninkaa in cariqa la yidhaahee sacad leebka kusoo ganay see cadaab ku mutay gaalnimada waa ku dhintay ninkaasna isna markaad kutubta ku aragtay dikrigiisa xibaan dheh wixii labada markaa xabaanna waa kuu dabdiyey xibaanna uu kuu dabdiyey magac kalaa jira oonu markaa imika halkan kuu dabdin oo dee iyaga kuwan imika la soo raacaya oo magacaasi wuxuu noqonayaa xayaan intii kale xayaan dhegen oo inta kale xayaan bay noqon xabaanna iyo xibaan iyo xayaan xabaan iyo xiyaan xibaan waa ka magaca tiradii baa lagu siiyey tirada xifdi iyo ciday kala yihiin wixii kalena xayaan baad ku ogaan labadoodna san u kala saar waaba dee kolley waana wax marka la eego gees dee ishtibaaheedu wen yahay qaladkeedu wen yahay haddii gees aad ka eegtood hay-ad loo dabdiyo ruuxu raggan xifdiyo maha wax kale intuu xifdiyo m weliba sidiina uu fahmana waxa weeyaan waxay noqonaysaa un dee markaa wax iskaba sahlan oo wuxuu yihi kadaka saaxada kaa hore loo markaa fadxiyey ayaa xabaan markaa xadaaba xasin ayaa xabaan iyadna uu lamid waxaa lamid a xabaanu xabaanu xadiisii la fadxi ibnu munqidin iyo waman waladahu cidii uu dhalay iyo wabnu hilaalin intaasi waa xabaan waksiran hooslow ibnu cadiyata xabaan ibnu cadiya wa maca bnu muuse ina muuse maci ah oo xibaan ibnu muuse iyaduna bal taasna waxa weeyaan iyadna dhibdooninkaa xibaan ibnu muuse xibaan ibnu muuse haddii saxiixeyn ba uu ku sugan yahay xibaan can cabdillahi ibn almubaarak oo ad aragtan cabdillahi ibn mubaarak kaba warinayana waa ina muusahan oo isaga ruwaadiisiibuu ka mid ah maca bni muusa iyo wamankii ramaa leebka kusoo ganay sacdine fanaala mutay bu'san halkaa ciqaab iyo cadaab ku mutay hubayb bn acdin fi bni cabdiraxmaan wabni cadiyin wahuwa kunyatan kan libni zubayri taas wey wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala acjim waxaad dhibic u yeeshaa khubayban khubayb oo khadiisa dhibic u yeel kolley wasankana markay tahay hamsadan waa la darjin fi bni cabdiraxmaan markaas eeg waa ujeedada magacaas khubayb buu imanka inoo dabdinayaa waxaad dhibic u yeeshaa lakiin magacaasi makuya fi bni cabdiraxmaan ina cabdiraxmaan iyo wabni cadiyin ina cadi oo markuu yahay khubayb ibni cabdiraxmaan oo waliba awowgiina oo isaguna saxiixeyn buu u yimaadaayo awowgiina waa khubaybun riwaayayaanu lahaanin ba khubayb ibnu cabdiraxmaan ibnu khubayb ibnu yasaaf ninkaas oo kale waana ninka khubayb xabs ibnu caasim wax ka wariyay isagoo magaciisa kale la raacin waa isaga iyo ibnu cadiyino waa saxaabigii jaliilka ee dee khubayb ibnu cadiye shicirka xagga hoose inoogu dhigtayna lahaa ee adigu ay quraysh adigu niman dee reer hudaylaha iyo waxyaala isaga iyo kooxu watay koox may caas ibnu thaabit iyo ay la socdeen isaguna kuma jiray adugu bal meelahaas adigu lagu dilay laakiin markii dambe isaga quraysh ay ka yibiyeen ninkaa khubayb ibnu cadi labadaas dee dhibic u yeelo khubayb dheh wahuwa khubaybna magaca khubayb kaana wuxuu ahaa oo uu yahayba kunyatan kunyo waa khabarkii kaanaan ka dhigay libni zubayri ina zubayr u sugnaatay oo macnaha waxa uu leeyahay sheekhu khubayb iyo xabiib baa labadii kitaab ama kutubtii saddexdaa inoogu sugan khubayb baa yar oo laynoo dambinayaaye khubaybku muxuu noqon khubayb ibnu cabdiraxmaan oo waa ninkaan deegsinkii abdillahine saxiixayn buu ku sugay iyo muwada iyo khubayb ibnu cali oo saxaabigii dee walastu ubaali xiina uqtalu musliman lahaa markay qurayshi isagoo ay gacanta ku hayaan dirayeenba iyo cabdullahi ibnu zubayrna kunyo uu leeyahay kollay kunyo labaadna wal ayaa abu khubayb la yidhaahaayo kolkol shiciradiyadeedii ama meelo kaleba kusoo aroortay dee saxiixana dhacday marka abu khubayb iyo khubayb ibnu cabdiraxmaan iyo khubayb ibnu cadi saddexdaas baa khubayb jira wixii aan saddexda ahayn maxaad odhan xabiib baad odhan wixii aan saddexda ahayn waa xabiib waana dee jaanibka badan weeye oo xabiib ibnu abi thaabit xabiib ibnu shayd xabiib lmucalim yaziid ibnu abi xabiib adugu way badan yihin intaaba weeyaan waa saasuu le acjam waxaad dhibicu yeeshaa khubayban fi bni cabdiraxmaan markuu yahay dee ina cabdiraxmaan iyo wabna caliyin ina cali wahuwa khubaybkana ama kaana wuxuu ahaa oo ah kunyatan kunyo libni zubayr cabdillahi ibni zubayr usugnaatay intaa ku dhaaf waksir hoos dhow riyaaxa waa wasanka keenay in aan la tanwiinina de in la sarfiyayde riyaaxan macnaa riyaaxa ra'diisa hoos dhow biya-in maca ya-in ya micel isagoo ah oo ya- ay la socoto qasriguna wasankaa keenay oo ujeedadu waa saadee ku taallaa riyaax ra'da kasri ya-na weeye ba maahe waa ya oo riyaax koos laakin wa ayo abaa ziyaadin waa abaa ziyaad oo markaas isagu ah ziyaad aabihi bikhilaafin maca khilaafin khilaaf iyaduu jiro xukiya lasoo naqliyay xagga ismiga aabihi oo marka waxa weeyaan ujeedadiisu waxay tahay riyaax iyo rabaax buu inoo kala saarayaaye riyaaxii baana kooban eh ziyaad ibnu riyaax ninka la yidhaaho ziyaad ibnu riyaax ninka la yidhaaho waa aabihii ba ay noqon markaas ninka riwaayadana waa ziyaadka ra'diisu way kasirsantaoo riyaax baa la odhan ya-na weeyo waa riyaax bal taas baa la yidhaha waa ninka khilaafka uu sheegayaana bacdigood baaba yidhi riyaaxadan halkan rabaax dhigtay si magacyada kale rabaax dhigtay ee baloo markaa khilaaf lasoo naqliyana waa jiraaye kaas riyaax dheh taasun baaba jira wixaan isaga ahayn ee kutubta ku sugan maxaad odhan rabaax baad odhan sacdoobnaabi rabaax taabicigii weynaa iyo dee amsaashii iyo bal markaas rabaax bay noqon wixii kale oo kale ziyaad ibnu riyaax wixii aan ahayn oo dhan ziyaad ibnu riyaax baan ujeeda wixii aan ahayn oo dhan riyaax ibnu ziyad ziyad ibnu riyaax bal marka rabax ibnu abi macruuf iyo cadaa ibnu abi rabax iyo zayd ibnu rabax iyo adigu baabkood bay noqon ee kanin baa jirto marka wuxuu ihi waksir hoos dhow riyaax ay riyaaxan riyaax ra'diisa hoos dhow biyaa-in maca yaa-in isagoo ya-maceedoo ismigan iyo eede kaba dambayso ra-da oo riyaax la odhanayo markaas riyaaxaasoo de abaa ziyaadin ziyaad aabihii ahoo de ama abaa ziyaadin ziyaad aabihii ah oo waa ziyaad markaa ziyaad markaa isagu ninkan dee aabihii oo kunyadiisana aburiyaax baaba yidhaaheen ziyaad ibnu riyaax bal ninkaasba weye wixii kalese rabaax dhe bikhilaafi maca khilaafin khilaaf maciisa waa xukiya lasoo naqliyo barhkood baaba halkan isaga naftiisa rabaax yidhi ee wixii aan taa ahayn iyada waxa weeyaan iskaga wado rabaax wado wallahu subxaana watacaala aclam
انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا ومحوك إمام ابن عبد الله قد تدار البيق بن حكيم وانفرد زيد بن صلت وابن مغفر وفي ابن حيان سري منكبر وابن أبي زريد أحمد تسى ولد النعمان وابن يونس عمرو مع القبيلة ابن سلمة واختر بعبد الخالق ابن سلمة ولد عامر كذا السلماني وابن حميد وولد سفياني كلهم عبيدة مكبر لكن عبيد عندهم مصور وافتح عبادك أبا محمد واضم أبا قيس عبادا أفردي وعامر بجارة بن عبدة كل وبعض بالسكون قيدا عقيل القبيل وابن خالد كذا أبو يحيى وقاف واقد لهم كذا الحيلي للقبل قال سوى سيبان والرف اجعلي أزار ينصب ابن صباح حسن وابن هشام خالفا ثم منصبا بنون سالما وعبد الواحد ومالك بن ومالك بن الأوس نصرا يرد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واضمم حسينا في ابن عبد الله قد واضمم قد يلساق رحمه الله تعالى وحديث ضم ويال حكيما اسم لا حكيم قد ابن عبد الله مكة لين عبد الله سيسو شدد انت حكيم إن عبد الله أن مكة وياهي كأصحابيس قد قد وكريه يضب معنا ضمدا سنة تضب لنا الشيء وحلا بعد وصر أو حركة كلامة تضب لنا عين اسميا كذا أساس وكلا وحا أو حكم كالي يسونا رزيق بن حكيم انت رزيق ابن حكيم غير جاء ضميسا اما قصرسن سو شيء دونية لبي اوم وضمم مركا يأدي سنة ضم ايال واكسر كسر وشعدد لبدا وشوي بنان ان زييد ليلاهو يا ان زييد ليلاهو وسليم سليم كابن حيان إن حيان فيه سوي شدود مركو اسمه ياهي سليم إن حيان كاوارتي حيان ياهي كبر أي كبره إسألة تكبيره وسليم به أسرين هؤلاء أبدا بيد شيخ رحمه الله تعالى أسماء أما باب كان مؤتلف فيه مختلف صدح كمدة haddee saddexdii muqaabilkoodna ay kutubtii ku sugan yihiin ayuu inoogu sheegay kaabeydka hore wuxuu inoogu dabdiyey sheekhu raximah llahu tacaala bal xukayn iyo xakiim wixii kutubtaa kaga sugan waana kutubtaa saddexda hadda markan dee ismiga uu inoo soo dhiganayo ama kunyada uu inoo soo dhiganayuu leeyahay kutubtaa saddexda taasunbaa ku sugan macnuhu ma aha in saddexdii kitaabee bukhaari iyo muslim iyo markaa muwadacba ismigaasuu ku wada sugan yahay kol ismigii waa ku wada sugan yahay kolna ismigan uu inoo soo dhisuu leeyahay kutubta saddexdaa kaasun baa ku jira kitaab kutubtaa ka miduu ku jiraaye macnaa waxa weeye ama ha laga wada helo ama kitaab ahaan ha laga helo kitaab keliya ama laba ha laga helo saddexdaa ka mid eh ismiga ama dabdigaas waa ku jira un weeye maha macnuur mid kastoo laynoo soo qaaday inuu muwadana ku sugan yahay bukhaarina ku sugan yahay muslimna kuba sugan yahay taa maha arrintu bal markaa wuxuu leeyahay xukaym iyo xakiim markaa aan kala farqinayno xukaym ibnu cabdillaahi oo nin quraysh quraysh oo xukaym ibnu cabdillahi ibnu qays ibnu makrama la yidhaaho ninkaas ismigiisan aabihii ama waa ismigiisadee xadiisan ugu horeysa waan daminaynaa adigu waan tasfiirinaynaa ismigii xukayn baan odhanaynaa saxiixa muslimna axaadiis yaroo kooban ayuu ku leeyahay kol kol alif iyo laam la geliyo alxukaym la yidhaahaana way dhacdaa balkaasi waa mid waxaa kaloo ninkaas oo raaca min ruseeq ibnu xukaym la yidhaaho weliba magaxiisan kalee ruseeqna ee zureeq waa kan jirib reer ansaari uu siyo reer bani zureeq ruseeq marka racda la horeeyo waaba isna ismi keliya waliba muse qarnowya isagana waalidkii xukayn baa la yidhaahaa waana magaalo ayla la odhanayay oo culimad loo nisbeeyey oo dee inoo soo socota barhkood wixii kitaabkaa saddexdaa kaga sugnaana ay jiraan oo badan cas xaggaasaan dhinacyadeeda ama dhinacaasaan tagta kuba taalay oo dee habeenkii dhaweydna waxaan filaya inaan ku saarayno markii qaswadii tabuuka waa ninkii halkaa maamulaya inuu rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hadiya usoo diro si aan mukhtasarka kuwa soo aragnay saxiixa taas buu waali ka ahaa oo cumar bnu cabdilcaziiz ayuu halkaa u joogay oo caamilkiisa ahaa bal ninkaasna isna waxa weeye ismigan aabihii xadiisu way damisan tahay oo waa mustaqar weliba kuyadiisnaabaa xukaymin baa laydhaah markaa ninkani muwadacna dikri buu ku leeyahay meel xuduud ah oo iyadna waa arrin xad ahayd oo waxa weeyaan uu cumar ibnukhadaab weydiiyey oo kollay basa meeshaas uga sugnayd oo waa kan nin misbax la yidhaaho markaas ayaa malaa adigu isagoo malaa inankiisa waxuu dirtay buu raagsado markii dambe u yimi yaazani ku yidha arrintii baa dee noqotay nooc qadafiya see laga yeelayaa iyo dacodkaasay ahayd oo dikrigeed iyo qisada say u dhacday bal ay ku sugantahay muwada mali kitaab alxuduud oo dee a uga laabmi kartaan dikri buu leeyahay markaas riwaayo ma laha bukhaarina isaguna dikri wuxuu ku leeyahay abwaabtan jumacada ama kitaab aljumuca iyadoo ibnu shihaab weydiiyey halkaa uu joogo oo dee kolleyna waa taa qaryo iyo meel degaana ahayd salaada jumcada inuu ku oogayo taas iyo waxyaalo bal waa dikriyadaas ee riwaayo xadiis oo saasi ma jirto taa horena muslim markaa labada midle bukhaari saa waxba kagama sugnaanayaan adna muwadacna mid baa ku sugan adigu muwadac iyo kan dhammaa dikri ku wadaliya bukhaari riwaayo ahaan kuma laha taa horena muslim buu ku leeyahay elahni maaha saddexoodii ay kitaabki labadii kitaab ay laga wada helayeen bal laakiin wax dabdiyaa leykaasaa jiraan marka haddii ad labadaa laynoo dabdiyey maxay noqonaysaa wixii suuradaa leh ee kutubta ku sugan saddexdaa ee aad aragteen labada ahaynba xakiim bay noqon sidee xisaan ibnu xakiim iyo ankaasi iyo dadkii kale kuba sugnaa oo macnuhu waxa weeye labadaasaa lagu dabdiyey bukhaari iyo muslim iyo muwada saddexda kitaab wax xukayn la yidhaaho xukayn ibnu cabdillaahi oo muslim ku sugan iyo rasiiq ibnu xukayn oo dikri muwada iyo bukhaari kule ayaa jira wixii aan labadaa ahayna xakiim baad odhan iyo xakiim ibnu xisaan iyo xakiim ibn abi xura iyo bahd ibnu xakiim can abihi can jadihi maalin dhaweyd soo marnay iyo oo isagoo dee kolle waxaan si kale uguma sugnee bukhaari buu xadiis mucallaqa ku leeyahay bal taasi waa daydka hore daydka labaadna muxuu inoo sheegay ziyeyd ibnu sawti ayaa wuxuu yidhi horta zadiisa inaan kasirino oon ziyeyd nidhaa iyo inaan ziyeyd nidhaa labadaba way ku dabdiyeen ee laakiin ya-du kolley way fadxisan tahay waana laba yo-oon oo isku xiga daba wuxuu leeyahay wax ziyeyd la yidhaaho oo yadna kutubtaa saddexdaa ku sugan waxa jira ninkaa ziyeyd ibnu salki la yidhaaho ibnu macdi kariba welibana bukhaari iyo muslim dikri kuma laha ee muwada amaalik ayuu dikri ku leeyahy isaguna dikri uu ku leeyahy waa arrin cumar welibana waa la socday oo cumar kaba dhacday oo isagoo waagi baryo cadceedaba soo baxday inuu maradiisii ku arkay iyagoo juruf meel la yidhaaho isu raaco malaa cumarna uu wax ku lahaa mariyo waxay u soogeen inuu isku wanaafkii khilaafadiisii ku arkay maradiisii ixtilaam uu kuba arkay wanaanu xusuusnayn oo dee salaadii waa iska soo sukaday cumar ma ogeyn marka dabuubuu maradii ku arkay dee markaasaa deeto intuu maydhay wakti cadceedaba soo baxday ayuu tukaday salaadii ayuu weliba intuu adaan yaqaano israaciye ayuu tukaday dadna wuu soo sukiyey ee laakiin dadkii dee salaadiina iyaga waxan may ogeyn oo isaguna sax bay u ahay isagu laakiin dee isna isma ogeyne salaadii isagii baa ku soo celiyeyo bal dikri saasa ayuu muwadaca maalika ma qiso sidaasuu ku leeyahay iyo qiso kalaba bal haddaba ninkaas ziyeyd ibnu salki baa laydhaa kolley nin salki laydhaa ibnu ziyeyd baa isna muwada ku sugnaanayo dee waa ninkanuna waa inankiisii markaas salki ibnu ziyeyd oo sheekada markaa imaam maalik kaba mid ah ninkaas ziyeyd ibnu salki amaa wax kale waxa kale oo dhan ee kutubtaa ku sugani muxuu noqonayaa zubayd buu noqonayaa oo halkan ziyeyd imanka kani laba yo-ood ka yahay taa badniyo ya- weeye oo zubayd ayuu noqon oo zubayd ulyaami iyo zubayd camr cumar ibn alqaasim ibn bacsar iyo qodooyinkii lahaa ayaa magacyadaa leh bal markaa taasna bukhaariyo muslim markaan mala helayno oo ziyeed noogumula jiro ee waxaa inoogu jira un dee zubayd baa ku jira laakiin muwaqicii malik baa oo dee saddexan kitaabna la raaciyo imarka inoola socday ayaa magacani dikri ku leeyahay ama meelo qasooyin khaasatan maca amar ah markaa ziyey ibnu sabti walibana wabnu muwaqirna wuxuu u wadaa zada ayaa in la kasriyo iyo in la dabdiyo labadaba ay banaan tahay oo ay ku kala dabdiyeen culimadu taas bay ku dabdiyeen oo aduu bal siyaasaa lagu dabdiyo markaa kaasna bal magacaasna halkaasaan dhigayna wixii kale waa zabiid bu zubayd buu noqon kood xataa nisbooyin daa zubaydiyi waa jiraan oo dee isaguna asxaabtii waaweyneed ibn sihaab kaba mid ah ayaa zubaydiyi nisbada way tahay laakiin zubaydna rag baa jira zuyayd bal markaa kaasun baa jira sadriga dambese wuxuu inoogu sheegay saliim magacaas wax la yidhaaho oo kutubtaas saddexdaa ku sugan ujeedadu saliim oo ismi mukabara ah waxaa jira in saliim ibnu xayaan la yidhaah oo bukhaariyo muslimba xadiiskoosu uu ku sugan yahay laakiin wax saliim la yidhaahon isaga ahayn ma jiro wixii isagubal markaa aan isaga ahayn ee kutubtaas saddexdaad ku aragto sulaym buu noqon ismi musabara saa markaa sulaym ibnu caamir iyo ninkii faqiiha ee caalimka ee taabiciga abusacfaa oo isagana dee markaas ama waa nin maalum ah jaabir muzaymaha isaga ninkaas aada u sumayso laakiin kale abusacfaa sulaym ibnu aswadi adugu bal sulaymyo sulaym ibnu jubayr iyo way tacadudeen kuwaasi ee sulaymyadu way badan yihiin laakiin wax saliim laydhaa oo kutubtaas saddexdaa ku sugan saliim ibnu xayaan kaas baad haysanaysaa intaa marka gaar ahaan u xifdideed fahamto wixii kale dee waxaad ku keentaa kuwan aan sheegnay muqaabilkooda ee imarka laynoo kala fardinayo ee laynoo kala soocayo taas bal intaa weeye inta labada bayd noogu sugan wuxuu sheekhu raximah llahu tacaala wadmum waxaad damo u yeeshaa oo damisaa xarabkiisa hore ama xadiisa xukayman xukaym ibni cabdillaahi ibna cabdillaahi siiyo oo ujeedadu markaa xukaym uu ina cabdillaahi yahay xadiisa dam qad kaas oo damadaas oo keliya oon wax kala lahayn oo qad wuxuu leeyahay bimacnaa faqad waa ka laysa fi dambi ila damu faxasb xagga hoose jaanisku leeyahay damadiisa ilmiya dambigiisa in xaggaa la damiyo mooye wax kaloo kuugu sugan ma jirto ilmaha macnuhu xukaym oo keliya damo u yeer waayo risiqna xukaymba waa inoo soo socdaa ee isaga waxaan damo ahayn ood ku dabdinaysaa ma jirto kadaa taas oo kale waxa oo isa xarafkiisa hore la daminayaa ruseyq bnu xukaym in ruseyq bnu xukaym oo isaguna dikri bukhaariba ku leh muwadacna ku leh labadaas wixii kale see xakiim leh ee kutubtaas saddexdaa ku sugan wanfarada waa gooni noqday faacilkii infarada kadambaan ka dhigayna beydka dambe ismiga u horeeya zuyayd ibnu zuyayd ibnu salki ina salki ihi isaguna ruwaadda waa ka gooni noqday oo wuxuu la gooni noqday dabdigan ah ee imaka labada yo-ood khaasatan taas wadmum dame u yeel oo dami zadi jazaahu waqsir kasir oo macnaa waxa banaan zadiisaas in la damiyo iyo in la kasriyo laakiin waxaan uu la gooni noqdo ruwaadda kale kala gooni noqday marka la eego kutubtaas saddexdaana waa labadan yo-oodo dee haddaan ziyayd idaa ismigaan tasqiirina iyo oo zayd markaa tasqiirkiisii uu noqdo iyo haddii ziyayd la yidhaaho labadiiba labadan yo-ood ee istiraacsan isaga ayuunbaa leh raawi kale oo ruwaaddaas saddexda ah ama ragga magacyadaas saddexda kitaab inoogu sugan oo taa la wadaagsanaya ma jirto laakiin waxaa jira oo kutubtii laakiin ku sugan zubayd baa ku sugan oo halkaa ya-da hore bedelkeeda bay ay taallo oo jamaaco ah balkaasun isna dabdiga ku ogow wixii kalese waxaad idhaahaa zubayd wafid bni xajaana saliimu kabiri wa saliimun saliim kabirhu weynee oo saliimun dhaho ismu mukabara ka dhig ibna xayaana ina xayaankiigiisa ujeedadu markuu saliim ina xayaan yahay saliim dheh wixii aan ninkaa ina xayaan ahayn saxiixayna waa ku sugan yahay xadiidkiisiiye ee kutubtaas saddexdaa aad mid ka mida ama aad ku aragto sulayd dheh oo bal markaa taas weeye xagga hoosena waktaasoon qabtaa ma jirto waa bal markaa adhi allahuma markuu haamishka afar boqol iyo shan iyo toban raqam waaxid bidami ljimi wasukuni rais min mawdicin qariibi min almadiina meelqasaad marka horeba sii cumar ay kaba soo naqliyeen cumar u raacay biyey kani ayaa kharajna cumar bin khadaab ila jurfi jurfi taas buu dabdinayay kale waana saa qaamuusiyan malaha qolayn kaloo luqawiin ay ku dabdiyeen walow aymo aimadan xadiidka ka mida saxaafid muxadariyaan taashiro kale ay ku dabdiyaan ra'da in la dabdiyo oo juruf la yidhaaho calaa kulli xaal labada dabdiba waa laba dabdi oo ay kutubta inoogu sugan wabnu abi surayjin wabnu abi surayjin ina abi surayj oo ninkaa dee kunyayna abi surayj la yidhaaho ama waxa weeyaan in axmedu wasmuhu axmedu ama wahuwa axmedu axmed weeyaane ictasaa wuxuu raacay oo uu bal marka xagga la eego dabdigan siinta ismigiisaa hore ama dee ismigaa siintaas muhmalada iyo siintan u dambaysa xagga dabdiga uu kuba raacay oo uu markaa uswa iyo qudwo dee markaa ay ugu sugnaatay bi waladi nucmaani nucmaan inankiisa iyo wabni yuunusa ina yuunus alifa yuunusana waa lilislaam labadaasba uswa iyo qudwo xagga dabdigan ismigan ay ugu sugnaato uu la mid yahay labadana ku laabmiyeen wuxuu halkan sheekhu raximahu llahu tacaala isna inoogu kala saarayaa bal surayj iyo surayx siday u wada qormayaan siaan aragno oo siintiiyo siintuna siday u wada qormaan jiimkiiyo xaduna si unbay u wada qormaan dhibcahan baaba lagu kala soocaa dhawaaqi inay ku kala duwan yihin haddaba surayj markay noqoto kutubtan saddexda ah saddex magac buu inoo sheego ku jira mid waxa weeye waa nin axmed ibnu abi surayj la idhaaho oo bukhaari saxiixiisa wax gaba wariyey abi surayjkaasna saddex baa la idhaha amase axmed ibnu cumar bal labadaase waxa weye midna waa surayj ibnu nucmaan oo isna bukhaari saxiixiisa uu kaba wariyey midna waa surayj ibnu yuunus nin la yidhaaho oo bukhaari iyo muslim ba ay wax ka wada wariyeen laakiin waa inta badan bukhaari baa ka yar weynaa muslim rag aanu muslim soo gaadhinna bukhaari waa soo gaadhay oo waxuu ka wariyo muslim uu waasida kaga wariyo ayuu isagu waasida la-aan kaga wariya laakiin halkan maxaa jira dad dee iyaguba jira oo muslim intuu toos uga wariya mubaashar ahaan iyo waasida la-aan bukhaari ay waasida udhaxayso ninka baaba kaba mida surayj ibnu yuunuso muslim waxbuu isaga ka maqlay laakiin bukhaari waa siduu kaga wariyaa ruux kala u dhexeeya bukhaari muslim sacidi uma dhexayso bal saddexdaa nin maxaa la yidhaah surayj oo imarka axmed ibnu abi surayj iyo surayj ibnu nucmaan iyo surayj ibnu yuunus intaa waxaa la yidhahaa surayj magacooda markaa saddexdaa markaad xafiddo eed meel dhigato wixii aan saddexdaa ahayn ee aada ku aragta kutubtaas saddexdiiba surayx weeye surayx ayay noqon qaadiga shahiirka ahaa ee sanadaha badan ee lixdanka ah qaadigaasa surayx ulqaadi oo kale abu surayx ulkhusaaci oo kale iyo qolooyin kaleba adugu wixii kutubtaas saddexdaa wixii kutubtaas saddexda aad ku aragteen saddexdaa imika laguu soo dabdiyey ahayn surayxde waana wax sahlan oo fudud saddexaasun baana hor u haysa wixii kalena surayxde markaa wuxuuhi wabnu abi surayjin ina abi surayj oo axmedu axmeda kollay hamsadiisana wasanka daraaddeed baa loo xarakedeedaa la naqlin markaasay noqon hamsatu wasil isu bedeli haddaba oo ina abi surayj oo axmeda ikasa macnaha ay lahu istisaaun wa qudwa wuxuu raacay oo uu markaas sayasa iyo qudwa ay ugu sugnaatay xagga marka la eego ismigiisan markaa kunyada aabihii ah dabdintiisa oo siin xarafka hora iyo siin xarafka dambaa biwaladi nucmaani inuu nucmaan waa suraj ibnu nucmaan ninkaa la yidhaahdo dee isku waktiyadiisii ay ahaa isku wakti ahaayeen iyo wabni yuunusa ninkaas kale ee suraj ibnu yuunus la yidhaaho isagana waqtiyadoodii un u ahaa saddexdaas waa surayj wixii ka soo hadhayna ee kutubtaa ku suganna waa shurayix intaas buu ina yidhi biwaladi nucman ibni yuunusa camru bna alqabiilati ibnu salima wakhtar bicabdilkhaaliq ibna salima ama ibni salima labadaba wuxuu ihi camrun camr camr oo maca alqabiilati qabiiladii maceeda ahaaday oo ibnu salima ina salimo weeye oo camarkan camr ibnu salima laydhaah dee qabiiladuna waalidkoodu waa salima oo reer bani salimo weeye iyaguba waa ibnu salima unbaa de waa banu salima ama bani salima haddaba camar iyo qabiiladaa la yaqaano ee reer ansaar kaba mid ahayd khasraj kaba mid ahayd saxaabo kala duwan jaabir bnu cabdillaahiya loo nisbeeyey welibana mar dhaweydna waan xasilaya intaynu ku soo jirnay halkan waan soo aragnay demasilaye waaban soo marnay qabiiladeed laakiin nisbo ahaan ayaan usoo aragnay oo iyadoo dee nisbo ah salami markaa iyo sulami markuu inoo kala farqinayay waa qalimadii aynu assalamiyu nisbadooda ku soo maray ee saxaabadaa kala duwanna loo nisbeeyey ayaa imaka markay noqotay ismi ahaan iyo qabi nisbo ahaan aanay ahayn salima ayay tae dabdigeen camarkaasna waa ina salima waktar dooro oo waxa weeye dee kasrada iyo fadxada iyo mee kasre iyo fadxada bicabdilkhaaliqi sii cabdilkhaaliqi ninka cabdulkhaaliq la yidhaaho ibni salama ama ibnu salima ina salima ah kaas isaga dabdigiisana waxaad u doorataa labada xarakaba waayo khilaaf baa isaga jira salimana waa lagu dabdiyey salamana waa lagu dabdiyey labadaa wixii aan ahayn ee kutubtaas saddex saddexdaa markaa saddex bay kuu noqdeen maca dabin haddaan ku darin labadaa hore iyagu dabi ah iyo ka saddexaad oo xataa labadii way isku sugan yihiin saddexdaa wixii aan ahayn ee kutubtaas saddexdaad ku aragto ama ismi ha noqdeen ama kunye ha noqdeen waayo way badan yihin kuwani aad bay u badan yihiin oo adi casharaad way gaari haddaba ama ismi ha noqdeen ama kunye ha noqdeene laanta fadxiyo salama dheh saas salamatu mulafa asaxaabigii oo kale abu salamata ibni cabdiraxmaan ninkii faqiha fuqahadii taabiciinta kala mid ahaa iyo abu salamata ibni cabdilasad iyo umu salama adigu bal halkaasun ka war oo salamo uun la dabagal ama isna ha noqoto ama kunyo waxaad kutubtaas saddexaa ku aragto marka saddexaa gooni isaga saarto weliba mid laba wes uu leeyahay marka imaka halkan muxuu leeyahay waa salimo iyo salamu inoo kala farqinaya inoo kala saaraya waxa udhexeeyaana muxuu yahay waa laanta kasradeeda oo salima mana badna iyo laanta oo la fadxiyo waa ismiga carab aada ugu badnaa salama laydha markaas salimo markuu laydhaah camr bnu salima bartaan gaar ahaan qabso oo camr bnu salima waxa weeye isaga laantiisu way kasirsan tahay xagga hoosena sharaxa markaad eegto waxaa inoogu sugan imaamu qowmi ikhtulifa fii suxbati qoomkiisii isagaa u imaam ahaa yaftiisii ilaa weynadiisii buu tolkii reer bani jarmi imaamkooda ahaa suxbadiisa waa laysku khilaafsan yahay maskada waktigaa uu imaamka ahaa waktigii rasuulka ahaydba salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo yar waanatan culimadu dee iyagoo marka ay leeyihin ilmo aan qaangaalinin imaamu noqon karaana isaga ayaabay daliilkooda iyo waxay xujadoodu noqotaa waxaana saxiixa bukhaariyo dee kuba sugnaantaas inuu ilmahan yar oo aan dee toddoba jirka weyneyn uu reerkoodii tukinayay oo waxay maalin maalmaa kamida iyadoo mara yaroo koobanu lahaa ee mana marku foorasado waxa weeyaan hilaa adigu sare uga carari jirtay malaa dawadiisa ku dhawaan jirtay inay haweenay tiri alaa alaa taqabuuna cana qaaricukum war miyaydan naga qarin ahayn qaaridiinan ama imaamkiinan dawadiisa maxaa naga qarin weydeyno markaasaa qamiiskii loo soo iibiyey oo dheeruu lahaa wariye waxaan san ugu farxay waxaan ku farxay may jirin waxaana ahda reerkooda reer bani jarmi markaa ay islaameen ayuu isagu nin qur'aanka marka la eego waxa uu ka xifdilsan yahay isagaa ugu badnaa abihiya baa rasuulka tege xaggay iskhilaafana waxaa keenay ina riwaayaatkii kuma hayno iyadoo waktigii rasuulka wasaa qowmkiisii u tukinayay aabbihiina ay rasuulka ilaahay u tegeen ba waftiyaan markii carabi ay islaamaysay haddana la socodkiibaan la ogeyn taas sid inuu la kulmayna lama hayo oo ma garanayno markaasaa barkoodna dee soxba ay ku sheegeen kuwana ay yidhaaheen de imaka waxaan kala daami jirin soxbadiisa ay anfiyeen marka haddaba san dee imaam ugu noqdayna waktiga meel bay deganaayeen biyo ku dhow dadkaa maarradii ee madiine iyo midkaasa imanayaana way imanayeen isaguna ina yar meelaha oo jooga ma aha markaa la iswarsamayo dee waa xadadkii weynaada markaa jiro rasuulka ilaahiyo dee islaamkia waktigu faafaya weeye ayaa jiray ee carabtii dhulkaa isugu imanaysa ceelkan iyo iswarsanayso ay rasuulka ilaahay dee wax kaloo la yskaba warsaaman jira xadadkii weyna waa kaasa la yskaba warsamayo ayaa barkood dee dadkaa socodsada saa rasuulka ilahay marka ka warramaan ayay dee qur-aankii ay soo maqleen ama ay ka soo bandiyeen suuradaha yaryar iyo ayay aqriyeen oo markaas soo xifdiyeen markay heerkoodu tegeenna rasuulka ilaahay baa ku yidhi dee ha idinku kiyo ninka qur-aanka idinku yaqaana isagii baa noqday umuuraha uu meelahaasun ka xafiday ninkii ugu yaqaanay qur-aan ama ugu xifdi badnaa markaasu sidaa imaamkoodii kuba noqday balsaa haddaba maxaa la yidhaha camud markii dambe laakiin waa weynaado dee waxa weeyaan adugu dee waxa weeye isagaa qoomkoodiiba u imaan lahaaye camr bnu salima waa la yidhaah ninkaas waxaa kaloo qabiilada reer bani salima la yidhaah ee jaabir ibnu cabdillahi qabiiladoodina salima la yidhaah ama cabdulkhaaliq ninkaa la yidhaaho culimada qaar dabdigiisi waa la iskuba khilaafay oo barkood waxay dhaheen salama yidhaaheen waa yaziid ibnu haaruun baa saa ku dabdiyey ama dee isaga sii laga maqlay ibnu curayana salim wuli labadoodna laba daabid bay ahaayeen waa halkan waxaa khilaafka keenay waa laba nin oo culimadii waaweyneyda waktigoodii iyo xufaadii waktigiisa iyo dudaabde raggii wax dabin jiray waktigoodii ahaa ayaa midna salama sii laga wariyey ee ahayd midna salima ayuu akriyey labadooduna markaa waa laba iskaan u ehel ahaa markaasay culimadu labadooda ku soo naqliyeen bal intaasu ogow salama salima wixii kalese salama ayaad odhan saa xaalay un qabiilada ee habeenki maalintu dhawid waxaan soo maray ibnu haddii dee salima imaka marka hore ismigu ahaa marka dambey nisbada noqoto assalimiyii lama odhanayo waa tabiir nafs baa imanaya ama nisbadii wax isbedelkeede assalamiyi baa la odhanaya maalintu dhawid waa si aynu kaa soo maray laakiin siinta way farkasnaanaysaa si aanay assalamiyi ula mid noqono reer bani israiil nisbadoodii farintaa weeye kalina afyada suyuudi nin kalea jiro cabdullaahi ibnu salima la yidhaaho oo uu ku soo kordhayo oo isagana saa lagu markaa dee waxa weeyaa lagu dabdiyo dee alfiyadiisaa waxay ahaydba camrun wa cabdullaahi najla salima bilkasri maca qabiilatin mukarama taas buu lahaayo camr waa ninkan aan hayno iyo cabdullaahi ibnu salima ninkaas iyo qabiiladaasi waa kasro deetuu yidhaah walkhulfu fii waalidi cabdilkhaaliq ama cabdulkhaaliq waalidkii khilaaf baa jira xaggii qabiilkiina isaga halkan ay u raacsaneed ood muddo tartiib ahaan way ka fiican tahay oo dee qabiiladiina halkan si faa'iidadii aanay u kala dheeraan oo salima imanka halkan hadday bani salima qabiiladii ay tahay bal nisbadoodii aan lagu qaldamin oo say nisbadooda say loo sheego meel in lagu wada sheegaa aad bay u munaasibta munaasib ahayd oo ay ka ansabsanayd sina imanka halkan la kala farqiyey daba amrun camr oo maca alqabiilati qabiiladii ansaar ama jilibka ansaareed kamid camr qabiila ansaareed kamida nafeediihi ibnu salima weeyo isaguna waa ina salima qabiiladuna iyaduna waa dee ibnu salima waa bani salima qabiiladuna oo iyaduna ama banu salima ayay qabiiladuna noqon waktar dooro oo kasre iyo fatxaba bicabdilkhaaliqi fi cabdilkhaaliqi cabdilkhaaliq ibni salima ama salama halka saa daraadeed wasanka warkood ama beyska waxay kuba dabdisteen salama ayay ismiga damo ku dabdisteen labada wejba way badnaantay kaasna dooro wixii aan saa ahayn leh salama leh waan u badan yahay aadna way u badan yihin salama iyaguna walidu caamirin kada salmaani wabnu xumaydin wawalad sufyaani kulluhum abidatun mukabaru wuxuu iskhu raximah اllahu tacaala waalidu caamirin caamir aabihii sidaa saas oo kale asalmaaniyu ninkaa reer bani salmaan oo waa silib reer muraadi loo nisbeeyey xabriga macaalimka ahaa iyo wabnu xumaydin ila xumayd iyo wa waladu sufyaana laba arrimood baana wasanka inoogu wada sugano walad waan sukuuminaynaa si waqti oo kale iyadoo daruuradii wasanku keenaysa markaan aqrinayna beytka sufyaanina waan kasrinaynaa si uu salmaani daa inoogu waafaqo iminkase labadii midna uma baahnine oo waxnagu dee daruura ma jirtee wawaladu sufyaana iyo sufyaan isagana inankiis kulluhum dhammaantood markan wasankaasu inshaadaysaana kulluhumu ninta ayaa damo yeelanaysa kulluhum dhammaantood waa mid kastoo raggaa ka midi cabiidatu cabiido weeye marka wasanka lagu inshaadayana daruuro ahaan ayaa la tadwiininayaa oo cabiidatun bay noqon si wasanku aanu u tarin bal markaa laakiin iminka waa cabiidatu cabiido weeye dhammaantood mukabar oo waxa weeye wahwa mukabar waa ismi dee mukabara muxuu sheekhu raximah llahu tacaala halkana inoo sheegayaa kutubtii ku sugan cabiidatu iyo cubaydatu labadaasba kutubtii saddexdeed way ku sugan yihiin cubaydatu waa ismiga badan cabiidatuna ama de waxa weeyaan bal markaa cabiidatuna waa ismiga kooban marka ismigii cabiidatu afar buu inoo sheegay oo laba afar saddexa kitaab inoogu sugan midi waa caamir ibnu cabiidata albaahiliyu oo bal markaa magaciisu taa yahay bukhaari dhexdiisana dikri ku leh waa meel adigu rag badan ay isku lagu tirinayay oo iyagu waxa weeye bal markaas axad muddo rag culimo ahaayo masalo dee lagala soo qaadiya xaggan kutubtan qudaadu ay isku duraan iyo bal markaas ayuu magacyo waxooga ayuu ururiyey ayuu ku dhex jiray bukhaari uu soo arooriyey haddaba bal ninkaa caamir ibnu cubaydata cabidata waa markaa magaca ama waxa weeyaan ninkaa caamir aabihii cabida la yidhaah waa mid salmaan buu sheegayaana waa ninkii caalimka ahaa oo dee saxiixayn mar riwaayaadka badan ku lahaa bal dee raggii bal markaa taraajimtii uu ku sugnaa walow dee keligii aanu tarjamada isagu ahayn ee tarjamadooda socotay ahayd dee asax alasaniidna dikriga ama tarjama dee raggaa dikriga kuba leh ee dee ku soo aroora asax alasaniid tarjamadooda ay kuba soo